sida ibnu taymiya dee raggu maarata garwadeen ka yahay ansixi mayso in laga dalageeyo waayo طalaaqa wakhtigiisi ma aha oo meeshiisi maxalkiisi ma aha waidaa طallaqtum الnisaa faطalliquuhunna liciddatihinna ciddadoodii ma marka haddii la furay khalaas way furan tahay ama soo cesho ama ha ka dhammaato laakiin ha laga si dabageeyo waxaa weeye raggaas weydiideen lakiin aimada afartu way isku waafaqsan yahin la furi karo wain maata hadduu dhinto axaduhumaa midkood hadduu dhinto warisahu alaakharu ka kale waa dhexlayaa waataynu hadda soo yar taabannay mar haddii talaaq uu rajci yahay oo midkood dhinto ka kale waa dhexlayaadoo xukmu zawjiya ayaa meesha jirta weeye laakina laa yaxillu lahu xalaal uma aha wad'uhaa galma u galmooda haweenaydii rajciyada ku jirtay xalaal uma aha wala nadaru daymo ilayha iyada uu fiirfiiriyaana xalaal uma aha walaalistimtaaci biha ku istimtaac iyo dhununkasho iyo bawdabawdays iyo tatabasho iyo waxaasina waxaa weeye xalaal uma aha qabla almuraajacati intaan la soo ceshan ka hor intaan la soo ceshan ka hor oo dee haween la furay oo ajnabi ka abay noqonaysaa xukmu zawjiyaba ha qabto oo ha isdhaxlayeen oo soo ceshigii ha u xaq lahaado laakiin arrimaha noocan oo kale uma bannaana waxay markaa ka hadlaan oo isku hayaan culimmada dhexdeeda oo jimaaco soo ceshisoo noqon maayo haddiiba u tago naagta waxay ku jirtaa maalan wuu halqalqadbu ku riday fatradii markaa ay kala furaayeen cadadbaxay ku jirtay ayuunbuu habeen isaga galadoo hawlihiisu qabsaday maxaa xaal noqonaya ma keenayaa jimaacaasi soo celin ma noqonaya mise maaha xadiis baa jira horta cimraan ibn xusein baa la weydiiyey su'aalo alrajulu yuطalliqu imra'atahu uma yaqacu biha ninkii haweenadiisii furay dabeetana u galmooday walam yushhid calaa alaaqiha furiinkiina aan markhaati u samaynin walaa calaa rajcatiha soo ceshigiina u samaynin faqaala ulliqat ligayri sunnatin wadda aan sunnahin baa lagu furay marka wuxuu hi ashhid calaa alaaqiha wa calaa rajcatiha walaa tacud xadiikaas waa xadiis abu daawud baa wariyey yacanii markhaati u samee markaad furayso iyo markaad soo ceshanaysaba hawla noqon arrintaa marka masalada afar qowl baa ku jira oo agarkood horta jimaacu inuu yahay soo cesh bay bannaynayaan oo maalan xanafiyadoo kale waxay leeyihin waxoogaa isku khilaafsanaadeen beer xanafiyadu waxay leeyihiin jimaac galmo iyo hordhaceeda oo taataabasho iyo dhunkasho waxyaabay noocaas ahaa waa soo cesh maalikiyadu waxay leeyihiin waynu niyeystaa jimaacu iyo hordhaciisu waa soo celin laakiin niyaa la rabaa inama alacmaalu biاnniyaat waa inuu markuu hawshaas samaynaya u niyeysta ceshigii hawshaas iska maamusha qolyaha xanaabiladu waxay leeyihiin waxba niyaan looma shardiyee mar hadduu hawshii maamushay oo hawlgalkaa uu sameeyey ama ha niyooda ma yaa niyoone soo celis unbaa lagu tirinaya markaa saddexdii ma baalkaasay mare lakiin shaaficiyadu iyagu waxay leeyihin waa sadde halkan uu marae jimaac waxaa la yidhahdaa soo ceshi noqon maayo mana bannaana soo ceshiguna hadal unbuu noqdaa raajactu waan ku soo ceshaday ama maaragtay waa soo ceshay haweenaydii saasoo kale cod buu noqdaa iyo hadal laakiin ficil ma noqonaya bay leeyihin sida raajix waxaa weeye jimaacu inuu noqonayo soo ceshi laakiin waxaa weeyaan in la helo niyadii ay timaado oo dee wixii hadal waan ku soo ceshaday iyo isagoo niyeystoo falkiiba fuliyey oo u tegey waa isla meeshuun oo ficilkan wuxuu muujinayaa un ceshigii lasii xoogeeyey buu muujinayaa waana se ibnu taymiya quri fataawada mujadalka labaatanaad safxadda saddex boqol iyo siddeetan uu leeyahay wa huwa acdalu alaqwaali fii madhabi axmed waana madhab maalikiyadu say qabto maalikiyadu waxay kaasay qabtaa axmed madhabkiisana kaasaa ugu toosan in la yidhaahdo ficilka oo niyadiisii wata ficilka oo niyadiisii wata markuu tegayo inuu rabo soo ceshi inay ka tahay marka waxaad u noqon doontaa naylo awtaarka qudhiisu uu ka hadlay masaladaa marka qaabkaasa ugu raajixsan oo tagmada uu tegayo waxay noqonaysaa soo ceshi bay noqonaysaa niyadii maalad ay leedahay wain kaana alaaqu furiinkii hadduu yahay qabla adukhuuli yacani tegitaan ka hor haddii furiinku uu yahay aw amase bacdahu wain kaana hadduu ahaada buu yidhi alaaqu furiinkii qabla dukhuul dukhuul iyo galmo ka hor hadduu ahaado aw amase bacdahu bacda dukhuul uu ahaado biciwadin ciwadna uu ahaado bedel oo isfurashay wax noocaasa falaa rajcata lahu wax soo celina shaqo kuma laha waa soo sheegnay ixtiraazaadka soo tilmaamay walaa tasixu ansixi mayso alrajcatu rajcadii soo ceshigii ansixi maayo إلا باللفظ إري لو دواقم فقط أو كلئة فيقول حورنا يا راجعتها يعني وانسوع الشدي أو رددتها وانسوع الشدي أو أمسكتها وانا يستيو أمسك عليك زوجك يد لفظ قرآنك يا قصقنا راجعتها رسولك وكي كلها عمر بن الخطاب ويلكيسي عبد الله مركو قبليسي حيث كفري مره فليراجعها فرها سوء عشر marka ereyadaas oo dhan way iska bannaan yihiin waa la odhan karaa laakiin laa tasixu rajcatu ilaa bilafdi waa madhabka shaaficiyadu saasay qabaan qowlka raajixana waa naga taaban walaa yushtaradu alishhaadu walaa yushtaradu lama shardiyo alishhaadu maragelinna lama shardiyo oo marka uu soo ceshanayo inuu markhaati u qabto shardi uma aha yacni shardu sixa uma aha laakiin waxay isku hayaan ma waajibbaa ma sunna oo qowlkii qadiimka imaamu shaafici waajibbaa uu ku tilmaamayey in marka uu soo ceshanayo inuu laba markhaati u sameeyo waashhiduu dawaya cadlin minkum laakiin jumhuur culamaa waxay tilmaamayaan inay sunno tahay oo hadyigii rasuulka ay tahay markaaad haweeneeda furayso inaad markhaatiyaal u samayso markaaad soo ceshanaysana inaad u samayso markhaatiyaal aad u samayso qaarkood waxay leeyihin marka hore aad furayso waa waajib marka dambe waa sunne khilaafku markaa masaa uma sii xoog badnaa waxaa un muhima ninkii inuu sameeyo markhaatiyaal uu sameeyo laakiin shardu saxa maaha oo mar kastaba way ansaxaysaa furiinkii ama soo ceshigiiba waidaa raajacahaa waidaa wakhtiga raajacahaa yacni uu soo muraajiciyo soo ceshado caadat ilayhi way u soo noqonaysaa bimaa eeladii kii bay u soo noqonaysaa baqii hadhay min cadadi talaaqi furiinka tiradiisii ka hadhay oo waxa weeye haweenaydii hal dalqad buu ku furay hadhow wuu soo ceshaday waxaa ugu hadhay waa un laba ee labadaa ilaasho weeye mar kaluu haddana furay waa soo ceshaday haluun baa uga hadhay waxa wey halkaas hadduu kaa baxo khalaas gacanta waxa kuguma jiraan oo wax dambe soo ceshi ma jirayo amaa idaa wakhtiga طلق الحر ثلاثا إذا وقتك طلق أوفر الحر كي حرتها ثلاثا صدح أوفر أو مسأل العبد أدون كي طلقتين لما أوفر حرمت حرام بين نغطي عليه كل كيس حرام بين كنغطي حتى تنكيح إلى يقول زوجا من زوج كاسو غيره غير كي نكاح قول يقول ستو قول كاسو صحيحا صحيحا أو يطوها ننكا دمنا أوقل موضع في الفرج xubinkii taranka uga galmoodo waadnaahu yacni inta ugu yar ee uu markaa xalaashikaasi ku ansaxayaana takhyiibu alxashafati xubinka caaradiisa hore la maqnaysiiyo ayuu ku xasilayaa bishardi intishaari dakari wadaalikaasina bishardi intishaari dakar dakarka iyo xubinka inuu himiloodo shadintii oo meeshii intishaar iyo kicitaan iyo dhaqdhaqaa uu sameeyo wuxuu leeyahay haddii maalan saddexdii uu furo saddexdii daqood waa ka dhammaadeen dariiqadii sharciga ahayd buu marba mid buu furayey ama dee haddaynu qabanno qowlka jumhuur saddexdii buu riday oo dhacayba waxaa weeye ilaa ay nin kale soo guursato sida naska qur-aankai aayaddu ay sheegtay u soo noqon mayso haddiise nin kale ay guursato oo ninkaasi iska soo furo iyadoon loo isticmaalin nikaaxa in hore u soo maro nikaaxulmuxallil oo isagun ankixada xaaraanta ah ama taysulmustacaar orgiga la soo caariyeystay oo kale shareecada ay u bixisay hebelow markaa bal wuxuun habeenna meherso oo hawsha ii soo daa hadhowto arrintaasi ma bannaana waxaan kaloo bannaanayn dee meher khaliya inuu ku dhaco oo aan maaragtay jimaac dhicinna ansixi mayso oo waa in nikaax dhacay nin guursaday meher ku dhacay isla markaana u galmooday waxay ku xasilaysaana markaa dekarkii oo intishaar sameeyey oo himiloodoo dhaqdhaqaaq sameeyey inuu farjigii haweenayda xubinka caarada inta hore xashafada ee birto iyo gudniinku u taabtay intaas wayna gashaa intaasi markay xasisho waxay noqonaysaa inay u bannaanaanayso hadhowto haweenayda haddii la soo furo oo ninkaasi xorriyaddiisa ku furo dambe kii hore dib buu guursan karaa oo hadhow markuu dib u guursan maxaa la yeelayaa waa haweene cusub weeye saddexdii dalqadood markaa ku milki yahay marka dambe faslun alilaa alilaau xaraamun wahuwa an yaxlifa azawju billaahi aw bialaaaq aw bilcidq aw biiltizaami sawmin aw salaatin halkana wuxuu ka hadlaya wax la iilaa iilaagu wuxuu yidhi aliilaagu iilaagii xaraamun xaaraam weeye waa dhaarta ayaa layahay ninku uu haweenaydii ka dhaarto haaskiisii inuu u tago inuu ka dhaarto ama si guud buuga dhaarto intaas waxaa igu wallaahaya inaanan kuu galmoonin ayuu yidhi ama waxaa igu wallaahaya inaanan kuu galmoonin muddadaa afar bilood iyo maaragtay waxa ka sii badan inaanan kuu galmoonin dhaarta waa haweenayda ka dhaartay ayuu ka hadlayaa asal ahaan waxa weeyaan waa xaaraan waayo iidaa baa ku sugan iyo dhibitaan waxoogaa culimada qaarkood waxay leeyihin edbinta in la edbiyo dee rasuulku waa dee waa kii aala nisaahu ye waxoogaa edbin xaggii wax dhiba ma leh waxoogaa hadduu yar edbinaayo laakiin idraar iyo dhib in haddii looga jeedo xaaraan bay noqonaysaa asalka mashruuciyada mawduucana waxaa u naska aayadda qur-aanka baa u daliila liladiina yu'luuna min nisaa'ihim تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم oo marka haddii dee dadka dumarkooda ka dhaaranaya waxay nagaanayaan afar bilood oo hadday soo noqdaana fain allah gafuur raxiim hadday goostaan dalaaqana faina allaha samiicun caliim marka isagaa tacriifka kuu sheegay wuxuu yidhi wa huwa iilaagu an yaxlifa inuu dhaarto weeye azawju ninkii inuu dhaarto billaahi alla subxaanahu wa tacala uu ku dhaarto aw amase bialaaqi alaaq buu ku dhaartay oo dhaarta alaaqu alxalif bialaaq waataynu soo sheegnado alaaqa wax lagu xidho ayaa layihahdaa xalif bialaaq in wadi'tuki fa anti aaliqun haddaan ku jimaaco waad furan tahay buu yidha waxbuu ku xidhay kaasaa xalif bialaaq layihahda aw bilcidqi xorayn buu ku dhaartay in wadi'tuka haddaan ku jimaaco fa cabdii xorra addoonkaygu waa xor aw biiltizaamin islaasimin ayuu markaa ku xidhay alaaqii biiltizaami sawmin sown iltizaamkii ayuu ku xidhay aw amase ayuu ku dhaartay aw amase salaatin maaragtay iltizaami salaati salaad islaaziminteed iyo iskuwaajibinteed ayuu maxaan ku ku dhaartay aw hayri daalika mataa hayrka oo xajkii iyo sadaqadiiya yemiinan dhaar buu ku dhaartay yemiinkaasoo yemnacu diidaya aljimaaca u galmood filfarji haweenaydii markaa farjiga uga galmoodo agara in ka badan min arbacati ashhur afar bilood wax ka badanna yacni wuu ku dhaartay fa idaa wakhtiga xalafa uu dhaarto kadaalika sidaas si la mid a hadduu ku dhaarto saara wuxuu ahaanayaa muuliyan dhaarqaba ayuu ahaanaya ninkaas waxaa weeye ninkii uu dhaartadoo haweenaydiisi inaan u tegin ama daartaasi mutlaq bay noqonaysaa ama waxay ku xadaysan tahay afar bilood wixii ka badan buu ku xadiyey ama cidqi buu wax ku xidhay ama maaragtay salaad inuu tukanayo oo salaad korkiisa ay tahay in wadi'tuki fa calaya sawmu shahrin bil inaan soomo ama inaan intaas tukado ama inaan xajiyo waxaasuu yidhi markay caynkaa tahay oo duu ninku saa yeelo saa ku dhaarto muuli baa layahay muuli qof maaragtay dhaarqaba ahoo axkaamtii markaa iilaaga ayaa markaa dushiisa ku soconaya oo isagaa kuu sheegi doona fa tudrabu lahu muddatu arbacati ashhurin fain inqadat walaa yujaamic fiiha walaa maanica min jihati ilaa aakhirihi waxay marka hore isku khilaafsan yihiin dhaarta xaggeeda marka laga hadlaya isaga hadduu iska bilahi ku dhaarto wallaahi iyo bilaahi waxaa yidhahda la garayi magac ilaahay ku dhaarto iyo ismin asmaa'ihi oo kale laakiin tan shardigii jazaaga ah oo waxaa ku xidhan yihiin in jaamacatuki fa calaya alxaj taasi marka iilaa ma noqonaysaa oo dhaar ma noqonaysa ila liladiina yu'uluuna baa lay kuwa dhaaranaya laba qowl baa ku jiro oo madhabuuljumhuur waxay ictibaarinayaan in maxaanku lay ay dhaar tahay waayo dhaartu xagga luqada cibaara waxaa looga jeedaa xag xoojin xoogun baa looga jeedaa oo qofku waxau ka dhaaranaya buu ku xoojinaya qofkan markaa tan la yimi ee shuruudaha wax ku xidhay meelna waxay noqonaysaa markaa dee inuu waxa ka joogsado ama waxa inuu sameeyo ama reerka ka reebo ayuu arrintaa ula yimi oo adkayntii dhaartoo kale yeelanaysa mid kale tacliiqa wax lagu xidho dalaaqa wax lagu xidho ama cidqiga lagu xidho oo galmadeedii oo kale dee xalif buu noqdaa xalif bitalaaq bay yidhaahdaan istilaax fuqahada qowl kaloo madhabka imaam axmed ah iyo qowlkii shaaficiya qadiimka ahaa iyo ibnu xasam adaahir say qabaan iilaa noqon maayo waana sida uu saaxiibu sancaani qudhiisu ka hadlay oo tilmaamay inay xoog badan tahay oo qasab maaha bay leeyihin horta marka hore dhaar ma aha aayadduna dhaar bay sheegtay shareecaduna way nahdi alxalifu bikayri illaah in ilaahay waxaana lagu dhaartana way reebtadoo alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum waman kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut aabbayaashana ku dhaaranina qofka dhaaranaya allah ku dhaarto ama ha iska aamuso aduu jumhuurtu waxyaabaha ay cumdada u adaliilkooda waxaa ka mid a dee xadiidkii man xalafa faqaala inii barii'un min alislaami fain kaana kaadiban fahuwa kamaa qaal wain kaana saadiqan falan yarjic ila alislaami saalima qofkii dhaartay inuu beri ka yahay islaamka hadduu been sheegayo fahuwa kamaa qaal weeye oo markaa dee balaanoqoshadaas baa lagu tilmaamay bay leeyihiin xalif marka waxa weeyaan siday u badan yihiin istilaaxa noocan ah oo ku-xidhitaan lagu xidhayo furiinkii lagu xidhayo wax waxaad mooddaa inuu dalaaq oo la ictibaarin karo oo usuushii caadiga ahayd ee dalaaqa marka la eego waa la ictibaarinaya waxaas inay dalaaq yihiin oo yani alxalif bitalaaq noocaasa u yaqaanin marka sida badan mar hadday caynkaa tahayna in baabkaa la geliyo wax maanici ma jiraad moodaa in kastoo khilaafkeedu uu xoog badan yahay waayo wuxuu yidhi fatudrabu lahu muddatu arbacati ashhur fatudrabu waa la yeelaa lawse qofkii caynkaa yeelay ee ka dhaartay haweenadiisii afar bilood shan bilood inaanan kuiman baa dhaarintaa iga tahay kuu galmoonaynin lix bilood baa dhaariga tahay intaa inaan kuu galmoonayn waxaas ku hadla maxaa la yeelayaa tudrabu lahu waxaa loo yeelayaa muddatu arbacati ashhurin afar bilood baa loo yeelayaadoo loo qadaraya fa ida inqadat haddii ay dhammaato walam yujaamic aan u galmoonnin fiihaa muddadaa gudaheeda aan u galmoonnin walaa maanica walxaal laa maanica wax diidayaana xaasilun aanu ahayn min jihatihaa xaggeeda mid ka jira aanu ahayn ile waa dhici karta inay iska jiran tahay iska xanuunsanayso si wax ka yihiin falaha markaa waxay leedahay caqiba almuddati muddadaa dabadeeda waxay leedahay an tutaalibahu inay dalabto imaa ka dalabto ninka imaa bialaaqi furiin aw bilwati ama galmo idaa lam yakun haddaanu ahayn bihi zawjkii maanicun shay maanici haddaanu ku sugnayn maanicaasoo yamnacu u diida min alwad'i galmo u galmoodo u diida haddaanu jirin saas bay xaqu leedahay marka afarta bilood ama afar bilood bay ka badan kartaa muddo ama way ka yarta hadday ka yartay wuu ka aamusa hadday ka yartay macnaheedu waxa weeyaan waxba maaragtay iilaa ma aha sida awladee fiican waxay leeyihiin ha ka faari guto oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiidku wuxuu ku leeyahay ninkii maxaanku dhahay man xalafa calaa yamiinin fara'aa hayrahaa khayran minha falyukafir can yamiinih waliyafcal aladii huwa khayr qofka intuu wax ka dhaarto wuxuu ka dhaartay haddana arkada inay khayr u tahay oo inuu waxaa la yimaado ay sharci tahay oo wanaagsan tahay dhaartiina ha ka kafaara guto wixiina ha la yimaado wuxuu ka dhaartay markaa inaanu u galmoonin mutlaqay ba iska ahayd afar bilood ka hor ayuu reerkiisi rabaa inu iskaga daqaqabo dee wixii wax sax ma ahayn marka waa bannaanta wax dhibaataa ma leh laakiin waxay leeyiin waxaa fiican inuu kafaara gud la yimaado sababtu waxay tahay dhaartan uu dhaartay ee xintigan ula yimi baa markaa laga rabaa mar hadduu u tegay haweenadii waa inuu la yimaado wixii kafaara gudkaa kafaaratulyamiintii caadiga ahayd laa yu'aakidukum allahu billahu fii aymaanikum inoo soo socota aymaantu taas laga dumiya haddiise ay ka badnaato afar bilood iilaagii baa markaa meesha imanayo oo haddii laba unbaa mid imanayso inuu noqdo oo reerkii u tago oo hawshiisii uu reerkii u tago oo markaa hawshiisii maamusho oo markaa qudheeda kafaaradii ma waajibaysaa jumhuurtu waa waajibaysaa bay leeyihin kafaaradii maarata yemiinta jumhuurtu way waajibaysaa bay leeyihin haddii uu noqon waayo xorriyad isagu markaa ma laha hadduu noqon waayo xorriyad isagu ma laha oo dee waxa weeyaan qaadigii maxkamaddii baa ka furaysa dalqad baa la yeelinaya tag baa la leeyahay oo dalkaa ka bax nuqaa la leeyahay oo dhaartan iyo qofta dumar iska xidhnaan maysa reerkaaga u noqo oo u galmood weylkaas oo hawshaadii gal hadduu sameeyo fadaaka waa khayr waa haddii kale maxay noqonaysaa waa waxaa laga doonayaa waxaa ka furaya qaadigii marka meesha waa inuu jiraa haddii haddii maanic jiro waa baab wuxuu ku noqon kari waaye ama waa xaggiisa oo wixii u suroobi waaye ama waa xaggeeda oo iyadii baan u suuragal ahayn taas markaa iyadu waa la iska kaadin intii wax ka suuragal noqonaya fain jaamaca hadduu jimaaca fadaaka ay falamru daahiru arrinku waa waadic wa ilaa haddii kale oo aanu jimaacin oo aanu furin dallaqa waa fura calayh korkiisa alxaakimu xaakimka ayaa ka fura wamataa xalafa markuu dhaarto calaa arbacati ashhurin afar bilood yacni wax hadduu ku dhaarto iyo famaa duunaha wax ka sokeeya oo mase kaana zawju ninka uu yahay cinniinan cinniin uu yahay mid uga alaabtii ka fadhiisatay nin iska dhufaananoo kaleo waxba aanu soconayn uu yahay ow mase majbuuban mid alaabtii go'antaadoo dakarkiiba la jaray uu yahay falaysa kaasi muuliyan dhaarqaba maaha mid dhaarqaba oo dee xukunkii ilaaga yeelanaya noqon maysa weeye wabilahi towfiiq subxana faslun aldihaaru huwa an yushabbiha imra'atahu bidahri ummihi aw gayriha min maxaarimihi dihaarkii buu ka hadlaya halkan waxaa la yidhaha dihaar oo isaga ayaa ku tacriifinaya dihaarka wuxuu yidhi aldihaaru dihaarku huwa isagu an yushabbiha inuu ku shabbaha weeye zawjkii imra'atahu haweenadiisii bidahri ummihi hooyadii dhabarkeeda inuu ku shabbaho oo macnaha u ekaysiiyo aw amase hayrihaa hooyadii cid aan ahayn oo min maxaarimihi maxaarimtiisa ka mid ah aw amase bicudwin xubin inuu ku shabbaho xaaskiisii xubinkaasoo min acdaa'ihaa yacni maaragtay hooyadii iyo xubnaheedii ka mid ah oo fa yaquulu uu yidhaahdo anti calaya ka dahri ummii waxaad iga tahay dhabarkii hooyadii baad iga tahay haweenayahay aw amase ka farjihaa xubinkeedii tarankoo kale ad iga tahay oo taase iga xaaraansan tahay badna iga xaaraansan tahay aw amase ka yadihaa gacanteedii oo kale ayaad iga tahay wuxuu halkan ka hadlaya waxaa dihaarka la yidhaahdo oo waa cibaaraadka noocaasa inuu adeegsado daliilna sharciga waa ku yimi oo alla waa kale aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa hunna ummahaatihim in ummahaatuhum ila allaa'i waladnahum kuwaa dihaarka la imanaya oo dumarkooda dihaaraya oo odhanaya dhabarkii hooyada baad iga tahay hooyooyinkood maahbaa ilaahiye hooyooyinkoodu waa kuwii dhalay marka waxay yidhahdaan dihaarku waa xaaraan inuu qofku caynkaa xaaskiisa ku yidhaahdo xukunkaasi waa xaaraan weeye sharci ahaan waayo ilaahay baa yidhi wainnahum layaquuluuna munkaran min alqawli wazuura yani waxay ku hadlayaan shay la inkiro oo shareecadu ay diiddo yani odhaahda xaggeeda oo maaragtay sax aan ahayn oo been ah sarcaani qudhiisu kitaabkiisa subul salaamka wuxuu soo noqday ijmaac calaa taxriimi dihaar dihaarka xaaraannimadiisa waa ijmaac waana qofka la yimina inuu ku dambaabayana iyana waa la isku waafaqsan yahay waxay markaa ka hadlaan cibaaraadka hadda halka uu dhigtay anti calaya ka dahri ummi iyadoo hadal male waa biitifaaq waana dee naska qur-aankaasuu ku yimi waana sida jaahiliyadii ay samayn jireen sharciguna markaa dee uu iqraariyey say u hadleen waxay isku hayaan marka inuu yidhaahdo maxaarimtiisii oo yidhaha maalan anti calaya ka dahri bintii anti calaya ka dahri ukhtii iyo maaragtay xubnihii oo kale bicudwin min acdaa'ihaa oo kale uu yidhaahdo kaasi dihaar ma noqonayaa mise noqon maayo laba qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahy dihaar maaha oo hooyo iyo ayeeyo labadaasunbaa dihaar ku dhacaya anti calaya ka dahri jaddatii oo waxay leeyihiin waana qowlkii qadiimi ee shaafici u lahaa iyo daahiriyada waa sida uu sancaani qudhiisu dooranaya kitaabkiisa ula salaamka waayo nasku hooyo unba ku soo arooray jaddada iyo ayeeyaduna xukmul um bay leedahay oo haddii hooyo la yidhaahdo ayeeya waa soo gelaysaa qowlka jumhuurta ay qabaan jumhuurka culamaa sida alxaafid ibnu xajar kitaabkiisa fatxulbaariga uu ku keenayo ibnu qudaama qudhiis uu soo naqlinayo wa akar ahlicilmi siday qabaan in arrintaasi ay dihaar noqonayso oo hadduu yidhaahdo anti calaya ka dahri binti anti calaya ka dahri maxaan ku dhahdaa khaalatii iyo wixii la halmaala waxay noqonayaan dihaar bay noqonayaan waayo waxay leeyihiin dee kuwaa ku dhowd waa qaraabo ee shareecada de markaa xaaraan ku ah waxayna shabbahayaan umkii bay shabbahayaan hooyay shabbahaan xagga taxriimka hadalka aad tidhaahdeen hooyo unbaa nasku sheegayna waxa weeye dee halkanna wuu joogaa nasku ha sheegabe laakiin cilladii hooyo naska qur-aanku ugu yimi halkanna waa laga helayaa oo wainnahum layaquuluuna munkaran min alqawli wazuura dee ninkii yidhaha anta calaya ka dahri ummi iyo ka dahri bintii waa munkar min alqowl buu ku hadlay taana waa taa waa la mid bay leeyihin midda kale waxaa weeye xukunkan waxaa lagu xidhay ku-xidhka hooya lagu xidhay arrinkaasi mancin maayo inuu hayrkiina u sugnaado mar hadday isku mid yihiin xagga cillaha isaga mid yihiin shanqiidi saasuu raajix yeelayaa si fiican wuxuu uga hadlay kitaabkiisa adwaa ulbayaanka la yidhaahdo majaladka lixaad tafsiirka suurat alaxzaab aad ugu noqonaysa axkaamu dihaar oo dhan halkaa si aad ugu faahfaahiyey oo isagu wuxuu leey adharu qowlay ahlilcilmi cindii annahu law qaala laha anti calaya ka dahri ibnatii aw ukhtii aw jaddatii aw cammatii أو أمي من الرضاع أو, أو شبهها بعضو آخر أو شبهها بعضو آخر غير الظاهر كان يقول كراس ابنتي أو أختي هذا ليل بصوتعي كله ظهار وي عصر ظهار بين غنى يمر سير راجحة لكم مسألة دي محان كل هذا صوت قاضي مركاتها سعوية ظهار بين غنى سداء مكامتنا كل شيء وي فإذا قال ذلك ووجد العود لزمته الكفارة فإذا قال هدو ننك إلى هدو زوجك ذلك أرنك هدو إلى هدو أريضا هدو قد واقع ووجد لهرو العود وحلها النقشور لهرو لزمته وعكل لازمه زوجك آه الكفارة كفارة يكون لازمه سواجك نغريسا وحرم وحا حران كا وحرم وحا حران وطوها جماع عيدنا حران وي ولما وقال مركا إنه جماع حتى يكفر إلى كفار بتو لا كفار بتو ترى وقاضي وحويا هدي آه وصون قدوم آه ثم يقو ثم يعودون آه يعودون لما قالوا يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسوا كالله سبحانه وتعالى عودكم محوية يسأل الشيء خلاف بانا فقاد لحوذكم سبحانه وكان ظهاركم ninka hadduu haweenaydiis hadalkaa ku yidhaahdo waxaa waajib ku noqonaya intaanu u laaban oo jimaac iyo galmo ugu tegin waxaa laazim ku ah inuu wixii kafaara gudka la yimaado fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasaa taan is arag oo jimaac iyo galmo iyo waxba dhicin inuu qoor xoreeya ayaa la doonaya waxaa kale u daliila xadiidka cabdillahi bn cabbaas nin baa u yimi rasuulka markaasuu yidhi innii daahartu min imra'atii haweenaydii baan dihaaray fawaqactu calayha qabla an ukafira marka hore dihaar baa iga dhacay oo hadalkii baan ku idhi kadibna intaanan kafaara gudan baan haddana u tegay haweenaydii faqaala maa xamalaka calaa daalika yarxamuka allah maxaa arrintaa kugu xambaaray allah kuu naxariiste qaala ra'aytu khilkhaalaha fii daw'i alqamari habeenkii uun maaragtay dayaxa iftiinkiisun baan dahabkeedii alaabtii dhalaalkii baa aan arka oo isaaqay kadibna hawlahaygii baan fushaday buu idhi qaala falaa taqrabha ha u dhowaanin xataa tafcala maa amaraka allaahu bih ha u dhowaanin ilaa aad samayso wixii ilaahay ku amray oo haddii dihaarku kaa dhaco oo ad eraygaa ku dhawaaqdo waxaa lagaa doonayaa inaad kafaaragud la timaaddo intaadan tallaabo hore u qaadin oo maaragtay uu tegitaaniya waxaadan la imanin xadiidka abu daawuud baa wariyey iyo tirmadiba waana fii saxiix abi daawuud iyo fii saxiix tirmidi ayuu sheekhu albaani ku keenay marka kafaaradaas waa intaan jimaacu dhicin baa la doonaya waalcawdu huwa an yumsikahaa waalcawdu noqoshadu huwa isagu an yumsikahaa inuu haysto weeye haweenaydii bacda dihaari dihaar dabadii inuu haysto zamana zaman uu haysto zamankaasoo yumkinuhu u suurogelaya u suuroobaya an yaquula laha inuu yidhaahdo ay u suuragal tahay fiihi zamankaa gudihiisa ay u suuragal tahay anti taariqun waad furanta inuu yidhahdo walam yaqul aanu odhanin yacnii midduu iska haystaa hadalkana waa ku yidhi maxaan ku dhahdaa manuu furno furiin muu raacin markaas waxaa weeyaan cawdku waa kaas buu leeyahy waa masale khilaafiya oo shanqiidi oo kale markuu adwaal bayaankiisa aad u soo naqliyey khilaafaadka fuqahada dhexdeeda wuxuu leeyahay waladii yadharu lii wallaahu aclam ana alcawda lahu mabda'un wa muntaha cawdku meeluu ka bilaaba noqoshadani meelay ka bilaabatay meelay ku dhammaatay leedahay marka famabda'uhu alcasmu cala alwaط'i ninka inuu goosto haweeneedu ka dhaartay yidhi anta calayka dahri ummi inuu go'aan ku qaato inuu maxaan ku dhahay u tago oo ku laabto oo maxaan ku dhahay jimaac iyo galmadii iyo wuxuu diiday ugu laabto baa bilowga cawdku noqonaya wamuntahaahu alwad'u bilficli meesha ku dhammaanaysana waxa weeye inuu dhab ahaanba ugu tago faman cazama cala alwad'i faqad caada binniya qofkii goosta inuu u laabto waxa weeyaan qofkaas waa noqday niyaan fayalzamhu alkafaaratu liibaaxati alwad'i waxaa laazim ku noqonaysa markaa kafaara gud inuu la yimaado si ay ugu bannaanaato galmadii iyo haaxadisa u tago waman wadi'a bilficli taxatama fii xaqihi lusuum qofkii u tagana xaqiisa dee waajibbayba ku noqonaysaa marka inuu kafaara gudka la yimaado wa khaalafa biliqdaami cala alwad'i qabla takfiir wuxuuna khilaafay utegitaanka uu isagoon kafaara gudan haweenaydii u tegayna taasina waxay keenaysaa un ka- inuu maaragtay ku qaldamay oo arrintaasu qalad sameeyey laakiin ee, labanlaab iyo lagama raba eh hal mar uun baa laga doonaya kafaara gudki inuu la yimaado oo wuxuu yidhi masalan dee casmigaasi inuu yahay shay muctabara waxaa laga deliishanaya ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar labadii muslimiinta hadday dagaalamaan oo dagaal iskaga hor yimaadaan kan la dilay iyo wax ka di- ka wax dilayba waa fi naar buu rasuulku yidhi rasuulka ilaah u garanay kan la dilaye ka wax ee, maarag ka wax dilaye kan la dilay maxaa dembigiisu yahay innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi wuxuu ku dadaalay oo go'aan ka ah inuu dilo saaxiibkii marka casmigu waa shay muctabar ah oo sharcada la soo qaaday taa marka wuxuu leeyahay waana madhab alxanaabila qudhow saasay qabaan qofku hadduu goosto inuu reerka u laabto kafaara gudkii baa laga doonaya fain caqaba addihaara hadduu cirbiyo oo raaciyo addihaara dihaarkii bialaaqi alaaq hadduu ka dabageeyo oo ka- ka dabageeyo caalfawri si deg dega hadduu ka dabageeyo tulliqat way furantay walaa kafaarata wax kafaar layaana ma jiraan ninkii waxa weeyaan anti calayka daahir ummi buu ku yidhi kadibna hadhow wuxuu yidhi hal dalqa baad iga furantay khalaas haweenaydii furantay wax kafaar layaa meeshii ma jiraan waalkafaaratu cidqu raqabatin muumina waalkafaaratu kafaaradii waxyaabii kafaara gudkee laga doonayay cidqu raqabatin qoor xoraynteed weeye fatxadiiu raqabatin muumina min qabli an yatamaasa faman eh, lam yastadic eh, fasiyaamu shahrayni mutataabicayni eh, faman lam yajid faidcaamu sitiina miskiina marka waxa weeye in eh, la xoreeyo qoortii weliba mu'minadaas dee hadda su- suuratulmujaadila oo dihaar ku yimi may sheegin mu'minnimada laakiin waa mutlaq oo waxaa lagu qaydayaa eh, eh, aayaddii maxaan ku rahay fi suurati الnisaa ee kafaaratu qatl الkhata fatxayu raqabati mu'mina saas ayaa lagu xambaaray marka waa inay mu'minada ahaataa hadal baa ku jira lakiin saasaa xoog badan waa inay ahaataa mid ka nabad gashay ceeba ka nabad gashay oo ceebahaas waxay noqon karaan yacni qof gaboobay waa inaanu ahayn oo dee wax- wixii shaqo dhibaya oday gaboobay dee suuragal maaha oo aan markaa isagu shaqarinin qof maaragtay curyaana ama lugla qof faray go-an yihiin marka waa in dee xikmadda loo jeeda addoonkani waa inay addoon shaqayn karo oo intifaac leh fain lam yastaic haddii aanu karaynin faidcaamu sitiina miskiina faidcaamu quudin weeyaan sitiina miskiina lixdan miskiin uu quudiyo kullu miskiin miskiin kastaba muddan mid uu siiyo oo min quuti lbaladi beledka waxyaabaha laga cuno ee laga quutaa xabban xab ahaan iyo xubuub ahaan iyo midh ahaan uu siiyo biniyati mutalabisan xaaliya mid ku dheehan biniyati niya ku dheehan oo waxaa la rabaa markaa uu bixinayo inuu lixdan miskiin quudiyo miskiin kastana wuxuu siinayaa yacni maxaan ku dhahdaa mud ayuu siinayaa oo quudkii beledkaasa markaa cidkugu horta saddexdaa tartiibood buu leeyahaoo addoon ama cabdi ama ama xoraynteed haddii kaloo awood waayana waa shahrayn mutataabicayn oo ayuu la imanayaa xidhiidhsan haddii kale lixdan miskiin buu quudinayaa maxaa la bixinaya ma mudba ma nisfu saacba ma saacba waxaa la bixinayaa khilaaf baa ku jira fuqahada dhexeeda xadiidka khuwayla binti maalik ibnu tacrab ah waxay tidhi daahara minii zawjii aws ibnu maalik aws ibnu saamit ninkaas ayaa ay dihaaray markaasaan rasuulka u imi anigoo arrintaa uga sheeganaya hadal dheer buu xadiidku ahaa rasuulku markaa wuxuu yidhi yactiqu raqabatan iyadii baa markaa dacwoonaysa arrinta sheegtay qoor buu xoraynaya qaad waxay tidhi yaa rasuul allahi inahu shaykhun inahu laa yajid arrintaa heli maayo yasuumu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo isku bixis ayuu soomaya qaalat yaa rasuul allah inahu shaykhun kabiirun maa bihi min siyaamin oday gaboobay oo markaan awood soon u ahay ma ma soomi karo falyudcim sitiina miskiinan lixdan miskiin ha quudiyo qaalat maa cindahu min shayin yatasadaqu bihi wuxuu sadaqaysta ma haysto qaalat fa utiya saacataydin wakhtigaasa waxaa loo keenay bicaraqin min tamrin caraq waxa la yidhahdo oo waa weel wax lagu qaado oo timir ayaa loo keenay qultu waxay tidhi yaa rasuul allahi fa innii uciinuhu bicaraqin anna waxaan ugu kaalmaynayaa bicaraqin aakhara mid kale ayaan ugu kaalmayn doonaa qaala wuxuu rasuulku yidhi قد أحصنت إذهابي وناك بات سمعتك فاطعمي بها عنه كبحي ستين مسكين لعلى مسكين كاقوتي عيلك الشيخ الباني وحسن بولي درجي في صحيح أبي داود رقم الله وكم الله أبو أفريت المكسوية وعين والعرق ستون صاعا وعيكم إلى الرواض والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا أروى لحن صاع إلى عرقاسي قالوا عيدا أدان وعويان وصد صاع أبو داود الحلي وهذا أصح إلا هو صد صاع عرق ayaa waxa weeyaan kaasaa raajixa oo markaa saaci hadduu yahay hadduu yahay caraqii soddon saac uu yahay oo la raba soddonkii saac in la siiyo maxay la siiyo lixdan miskiin mid waliba muxuu helayaa yaa nisfu saac soo mahad mid waliba nisfu saac buu helaya kaasi waxa weeyaan waa qowlka halkaa aimada qaarkood xadiiskaasi deliishadeen waana qowlka axnaaftu ay qabto in nisfu saac la bixiyo وأنا سوراج حيري شنقيد أو البيانك وأحوض أقوالهم في ذلك قول أبا حنيفة لأنه أحوضها في الخروج من العهدة وده مد إيو, إيو نصف ساعة نصف ساعة بعد دي حق بضن خلاف كنا ده وعرقة ها وقاضة مجي سياي هيك اسكترين وليان شافعية دو بعد الشنة يعني يقو حديث كلاو مثلا مركي ننكي نهار رمضان حاسس في جماعي oo loo keenay bitamrin bicaraqi tamrin baa loo keenay faacطaahu iyaahu wa huwa qariib min hamsata cashara saacan shan iyo toban saac miduu ku jira ayaa loo keenay markaasaa wuxuu yihi tasadq bi haada qaala yaa rasuul allahi aclaa afqara mina markaasaa uu yihi markii dambe kul huwa anta wa ahlak kul huwa acimu ahlak saas kale cunug ehelkaagana ayrkaa ksiiya quud marka waa ninkii nahaar ramadaan maalin ramadaana xaaskasii jimaacay oo kafaaradiisu ka kafaarata dihaar bay la mid tahay waa isku mid bay yidhahdeen markay isku mid ahaayeen halkaana la yidhi waa weeyaan shan iyo toban saac saacuna de waa afar mud shan iyo toban saac marka loo qaybiyo lixdankii miskiin midba muxuu helayaa hal mud buu helaya ila saac waa afracata amdaad markaa baabacada muddeed intaa in leeg baa la siinaya aduu qolyahaaiskaasii deliishadeen oo waxaad moodaa marka in mar haddii daliilka kale kudhiis uu jiro weliba meeda mawduuceediina ahaa oo laga hadlayey maxaan ku dhahdaa waxaa la yidhaahdo dihaarka caraqana dee ragga aimada ka mid ee abu daawud ay ku fasireen maalan inuu alaatiin saac yahay oo weliba aad moodo sheekh albaani markuu xadiiska takhriijinaya kitaabkiisa irwaal khaliilka kudhiisu inuu leeyahay maaragtay riwaayadda alaatiinku inay xoog badan tahay oo qiyaasta maaragtay miktabka inuu yahay soddonkaa in nisfu saaca laga dhigo ayaad mooddaa inay axwad noqonaysaa uu tilmaamay shanqiid waaya wuxuu yidhi baabu lciddati ciddada baabkeedi man طallaqa imra'atahu qabla adukhuuli falaa ciddata calayha mana xata طallaqa furaa imra'atahu haweenaydiisa qofka fura falaa falaa ciddata calayha wax ciddo ahi korkiisa ma saara ciddadu waxaa weeyaan muddadaa qofta dumarihii ay ka fadhiyayso maxaan ku dhahdaa ama ninkeedii ka dhintay ama ninkeedii u furay muddada ay fadhiyayso ayaa waxaa la yidhahdaa ciddo la yidhahdaa oo asalkeedu min alcaddi baa laga keenay waa tirinta alcaddu huwa alixsaan tira koobka oo kale wii la koobayo marka muddaa meesha dee tiro ama ashhur ama iqraa waxbaa laga tirinaya arrintaasina waxay leedahay ciddadu oo haweenaydii la furay ama tii maxaanku laga dhintay muddadaa ay fadhiyayso ee ay tirsanayso xikan bay leedaho xikamteeda waxaa ka mid a bara'atu raxim in la ogaado raximku inuu beri yahay waxba aanay ku jirin zawaajka naftiisa iyo guurkan oo qiimihiisa leh oo kor loo qaaday oo la muujinayo wax sahlan inaanu ahayn oo la doonayo markaa haddiiba ninkii maalan uu furay oo rajciyaan ay noqon karto bal muddadaas muddo maaragtay uu ka baanaandego oo loo dheereeyey taasu aqraa' oo maalan la yidhi maaragtay tii mudallaqada ahayd xaydada ahayd aan uurka lahayn ama maalan haddayba uur leedahay oo kale yacani waxay u baahanaysaa markaa in qofkii muddadaa uu fiirsado oo lacalla markaa inuu ka nidaamoodo oo hadhow iswaansado oo soo ceshado jaanis baa markaa la siiy waxaa ka mid a yaani xaqa zawaajku qiimihiisa iskale haddii naag qofkii dumaraa ninkii ka dhintay in jaanis ay hesho markaa ay ku ilowdo ninkeedii oo maxaan ku dhaha firaaq oo nooc maaragtay xidaad ay qaadanayso oo ay kala ilaawayso muddo baa la siiyey iyana maaragtay ay noqonaysa marka wax ka fara badan bay iska leedahay ciddadaasi oo sharcigu markaa ilaashay ninkii marka haweenaydiisii fura intaanu u galmoonin falaa ciddata calayha waxay idhaahdaan ilaa taqriiban shan bay dumarka u qaydiyaanoo mufa- in la mufaaraqeeyey oo alaaqii alaaq lagu sii daayey ama fask qabla dukhuul naagtii waa la sii daayey ama alaaq baa lagu sii daayey ama fask laman u aqalgelin oo dukhuul iyo galma ma dhicin taas wax cidda lamale famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha waa kale subxana wa tacala ama waxay noqon kartaa mufaaraqada iyo sii dayntu طلاق iyo fasl laakiin waa bacda dukuul marka taas ciddadu waa laazim oo firqadaas ha ahaato ama طalaaq ha ahaato waxa lagu kala tegey ama licaan ha lagu kala tago ama ridaac iyo way isla nuugeen oo kale lagu kala kaxeeyo ama fasku bicayn waynu soo marray in dee lagu sii dayn karo qofkii ha lagu furo ama icsaar iyo waxla'aan wuxuu waayey ha lagu kala kaxeeyo fask ha lagu kala kaxeeyo ama khulci oo iyadu marka ha bixiso wixii la odhan jiray meherkii ha bixiso intaasoo dhan oo khulciga marka calaa khilaafku ka jiro maxayda mise waa mise waa alaaqii caadigaha muddaday tirsan jireen intaa qudheedu waxaa weeye cidda ayaa laazimaysa cidda ayaa laazimaysa haddii uu saddexaad waxay noqon kartaa tii ninkeedu dhintay oo haweeneeda ninkeeda dhintay ama ha u galmoodo dukhuul hortii ha ka dhinto iyadoo lagu meheriyey uuna ha dhinto aanay sarag ama xaasba iyadoo u ah oo la aqalkale ha ka dhinteen labadu xunku waa isku mid oo ciddun bay tirsanaysa haweeneydii laga dhintay iyadu ciddada waa tirsanaysa mar kastaba xataa haddaanay sarag way ka duwan tahay tii la furay oo waxaa weeyaan ciddadeedii bay tirsanaysaa shareecadu markay dejisay mid walba nu sheegi doonaa waxaa afreeya mawduuca bishubha ama nikaax faasid ah haweeneydii ninkii uun gurigiisii uu soo galo sariirtii mid iska jiifta oo islaantiisi moodanbuba ka dulboodi iska shubhay noqon kartaa ama waxaa weeyaan nikax faasid oo shuruuddiisi wax ka maqan yihiin taa qudheed waxaa weeyaan waxay leedahay cidda ayay leedahay cidda tirsanaysa almawduuca bizina ninkii naag zina ugu tegey waxaa weeyaan cidda ma leedahay mise mala hadal baa ku jira naagtaa zina loogu tegey waxaa weeyaan cidda ma yeelanaysaa mise yeelan mayso khilaafun bayna alcilm oo inay yeelanayso war nicmkeeda in la ogaado loo baahanayo qowlkaas ayaa raajixa marka wuxuu leeyahay wain طallaqa hadduu furo haweenaydii bacdahu ay bacda dukhuul markii uu u galmooday kadib hadduu furo lazimathaa haweeneyda waxaa ku waajiba oo ku laazimaya alciddatu cidda ayaa laazim ku noqonaysa sawaaon marka waxaa siman kaana zawjaani ah labada isqaba ahaayeen aan sakiirayn laba yaran inay yihiin aw mase baaligayn laba waaweynay yihiin wax farqiya ma kaade aw mase axaduhumaa midkood baaligan uu yahay walaakharuka kaana sakiira mid uu yahay baan farqi lahayn waa isku mid yani mar haddii ninkii haweeneydii u furay bacda dukhuul waxaa weeye cidda ayaa markaa laazim noqonaysa waalmuraadu bidukuuli dukuulka muraadka looga jeeda waxaa weeye alwad'u galme ayaa looga jeeda ee farowkhala hadduu la goonin noqdo biha haweeneydii hadduu la goonin noqdo walam yata'ha oo aanu jimaacin oo galmana aanay dhicin uma dabeetana tallaqa uu furo falaa ciddata cidda ma jirta buu leeyahy cidda ma jirto haweeneydii waxaa weeyaan waa loo soo xareeyey laakiin jimaac ma dhicin cidda ma leh khilaaf baa ku jira masaladan kudheeda oo waa qowlkii jadiidka hadda uu shaaficiyada ku socda lakiin qowlkii qadiim ee shaafici u lahaa iyo madhabka abu xaniife iyo khulafaa uraashidiin se laga soo guuriyey waxay leeyihiin haddii haweeneydii loo xareeyo oo maaragtay daahi la xidho oo maaragtay dee jaanis uu ninkii hawl ku fushan karo uu helo khalaas yani man aqlaqa baaban aw arkaa sitran yaa halkaasay mariyeen faqad wajaba almehru walcidda bay yidhahdeen meherkina waa waajiba oo nisfu meher meesha iman maayo ciddadiina waa waajibay taa waxaa hore ayaan uga sii hor hadallay markaynu ka hadlaynay waxaa la yidhaahdo meherka waxaa yeelanaysa sadaaqa oo ibnu qudaamo kale waxaad moodaaba inuu soo guuray ijmaacu saxaaba laakiin khilaaf baa ku jira ijmaacu saxaaba maaha saxaabada qudhee arrinta kala qaba ayaa jira marka waxa weeyaan in haddii loo xareeyey oo daahi loo xidhay oo khalwo halka ay noqotay inay tahay maxaan ku dhahdaa ciddo tirsanayso meherkiina yeelanayso waa qowl bacd ahlicilmi ay qabaan qolyahan kale markaa ee jumhuurta loo badinayo ee leh waxaa weeyaan ilaa uu galma dhacdo maxaan ku dhahdaa ciddo yeelan mayso dee taabashadii masigii bay keenayaan masigii baa jimaaca oo uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna min qabli an tamasuuhunna taa ka bixi maysa bay inta idin aan taaban oo taabashahaas waa jimaac bay ku fasireen raggii saxaabada ay ku fasireen waidaa wajabat hadday waajibto alciddatu ciddadii hadday waajibto fain kaana hadday tahay xaamilan mid uur leh hadday tahay inqadat yacni way go'aysaa biwadcihi dejintiisa yacni maaragtay uurkii la dejiyo ayay maxaan ku dhahdaa ku go'aysaa ciddadii bishartayni laba shardi ayaana markaa arrintu ku sugnaanaysa oo maxay yihiin axadumaa midkood an yanfasila jamiiculxamli macnaha waxa wey hadday uur leedahay mar hadday uur leedahay dee ama ha ahaato mutallaqa la furay ha ahaato ama ha ahaato mid laga dhintay ha ahaato xaalad kasta baa ku sugnaatay ama dhimasho ama furiin uurkaas markay dhigtoon bay cadudbaxaysa wulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa kaa la yidhi subxana watacaala laakiin xamligaas goorma u dhiisu goormaa markaa la odhanayaa waxaa weeyaan cadadbaxdo caddeedii waa dhammaatay axadumaa midkood an yanfasila inuu soocmo weeye jamiicu alxamli uurka dhammaantii waa inuu soo soocmo wixii caloosha ku jiray xataa low kaana hadduu yahay xamligaasi uurkaasi waladayni laba ilmood oo mataanaaba hadday xitaa yihiin aw mase ay yihiin agarayn ka badan ishtuurda waxaa la shardinayaa infisaaluljamiici dhammaantood inay soo soocmaan sawaaban markaa waxaa siman infasala soocan yaha xayan xaaluya mid nool aw mase mayitan mid bakhtiya ahaaya kaamil khilqati abuurkiisu miduu dhammaystiran yahay ahaaya aw mase mudqatan cadhiliba ahaaya cadkaasoo lam tutasawar aan la suurayn oo muuqaal bani aadan loo samayn oo washayda ay ka markhaati kacaan alqawaabil oo mulusooyinkiina ay ka markhaati kacaan annaha muuqadaasi mabda'u khalqi aadamiyin bani aadan abuurkii bilowgiis inuu yahay ay ka markhaati kacaan islaamii ka foolinaya macnaha waxa waxaan rabaa in waxaan soo socnaa hadday laba yihiin iyo haddii wax yar meeshii in wuxuu soo socaa bannaanka u soo baxaa wamataa kaana markuu ahaado bayna alwaladayni labadii ilmood duuna sittati ashhur lix bilood wax ka yar markay noqdaan fa humaa labadaa ilmood taw amaani mataana weeye oo bishan bay mid dhashay laba bilood ka midna mid kalaa soo mug yidhi yaa ama saddex bilood mar haddii lix biloodba ka yar tahay oo iska mataano mataana meesha ku dhashay baa laleeyahay oo taa wuxuu ka wadaa marka haddii midna dhashay weli waxaana urkeedii wax ka ku jiraan oo ku maqan yihiin weli markaa macdad bixin ee bilokaajo mar haddii dhakhtarkii haddababa dee calooshin wax ku jiraan waaba laiska ogaada dhakhaatiirtu haddii la yahay markaa wax la saaray kumid waxba ku jira weli weli waa la sugaya waxaasa soo bixin baa laleeyahay waayo wuxuu yidhi walaa xadda licadadilxamli tira ma ahaan iyo muddo licadadilxamli uurka tiradiisu xad ma leh oo laba qof miya saddex miya xad ma leh fayajuusu waxaa bannaan an tadaca almar'atu haweeneedu inay dhigto fii xamlin waaxid hal uur oo keliya arbacata awlaadin afar ilmood inay dhigto ee iska bannaan buuri aw aksara min dalik ama intaa wax ka badan oo taa macnaa wax uga jeedaa dee waxaan uurkay ku sideeya xamliga ahay shardi maa in la yihahdo laba unbu noqon karaa ama saddex iska badan karaa oo waxyaa wax taa dhacdooyinka dhabta loo hayo dee laba iyo saddexii wax ka badanba waa la hayaa ay marka waxa weeyaan inta ay jiraan oo ku jiraan ilaa ay soo wada dhammaanayaan weli markaa xamligii ma soo dhammaaninoo maya caddad bixin weeye wabillahi tawfiiq subxaana ilaa man lahu lciddatu waxaynu ku soo guda jiray haweenayda uurka lahayd iyo markay ciddo tirsanayso shuruudihii laga doonayey oo dee dumarkuun waa un saddex xaaladood oo mid dawaatu aqraa' kuwa quri wax ku tirsada qurigan waynu ka hadli doonaa maxaydba ama tuhriba shaaficiyadu iyo waxay leeyihin waa waa tuhri alaaata quruu way tirsataa oo dawaatu aqraa' baa la yidhahdaa qaarna waxaa weeyaan waa bilay tirsadaan oo wix iyagu aan xayd lahayn bilay tirsaan waa laba waxaa saddexe wax uur tirsada uur leh saddexaasa ku ururayaan guud ahaan marka la eegayo waxa ay tirsanayaan xagga cadadka marka tiiin horreysa aynu ku jiraa oo maxaaya uurkii uurka waxaynu laba shardi u yeelay shardiga kuwaad waxa weeye in wixii ku jiray meesha ay ka soo dhammaadaan oo haddii maalan ahaa wax la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa hadduu dhicis yahay waa in wixii adugu wax la gartay oo soo baxay inuu yahay oo qof suuradiis ilaa cadadbaxani ilmo dhashay baa laga cadadtirsadaa wax bani aadana inuu meesh ka yimi ama maaragtay haddii tawami waxay jireen in kii labaadna soo dhammaaday shardigii labaad buu yidhi waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay alwaladu ilmuhu mansuuban mid loo nisbeeye waa inuu yahay ilaa man loo nisbeeyey lahu isaga alciddatu cidda ay u sugan tahay waa inuu yahay ilmahani waa shardigii labaade oo cadadbaxo uu markaa dee ku go-ayey qofkan laga cidda tirsanaya ilmahan waa in loo nisbayn karaa xataa ixtimaalba ha loogu nisbayn karo oo sida licaankii oo kale oo haddii yani haweeneed ay licaantameen dee uur ay leedahay waxa weeyaan dee haba licaantameen mar haddii uurkaas xaggiisu muu marka horeba ahaa haddii haba lagu kala tago sharcigu ha kala kaxeeyo oo ilmaha ay waxwayaan xaggii ninkii la haleeshiinin laakiin ixtimaal baa meeshii jira oo way cadda tirsanaysaa oo uurkaas ay ku cadda tirsanaysaa saas buu leeyahay muxuu ka ixtiraazayaa marka falaw xamalat min zina aw wadci shubhatin falaw xamalat hadday xambaarto min zinan zina hadday ka xambaarto uur zina ah aw amase wadci shubhatin shubho yani jimaaceed iyo galmadeed oo ninkiina markaa dee haweenaydii furo lam tanqadi go'i mayso ciddatu lmualliqi tii la furay ciddadeeda go'i mayso bihi ay bilwadci uurkaa ku go'i mayso ayaaba ka ixtiraazaya muxuu yahay wuxuu keenayaa suwar qaarkeed oo aanay ku fillayn inay uurka dhigto keliya aanay ku fillayn ee hawl kale ay la socoto oo tusaale waa xaaladaha aanay suuragal ahayn in loo nisbeeyo halkan waa ixtiraaz wuxuu ka yahay shardiga labaad meelaha aanay la suuraysan karaynin ilmaha kan in loo nisbeeyo ciddan qofkan laga cidda tirsanayo uurka dhigistiisa kuma filla oo haddii maalan ilmo yar oo toban jira ama toban ka yar oo aan qaan gaadhin oo aan weli shaawa biyihii ka imanin uu xaas leeyahay oo xaaskii uu furo oo markaa la helaba dee inay uurba leedahay waxaa la leeyahay uurkaasi ku cadadbixi mayso marka ilmaha uurkaa markay dhigto ku cadadbixi mayso waxaa la leeyahay dee uurka ninkii furay kama suuroobo oo shahwaba ma lahayn maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa uurkaasay dhigaysaa markay dhigtana waxay ka tirsanaysaa qofkii furay bay saddex bo saddexdii maaragtay hadday asxaabulqura ay tahay waxay ka tirsanaysaa maaragtay wixii loodhan jiray saddexdii tuhuri ama saddexdii xayd bay tirsanaysaa macnahaas u jeedaa oo madhabka shaaficiyado kale arrintana maya maalikiyada iyo xambiladuna way la qabaan in qofkaanay ka cidirtiraysanayso in loo nisbayn karo ama masalan waa mamsuuxu dakar ninkan loo meheriyey qofkan dumar ah mabaleba maaragtay alaabtiiba waa go'an tahayba oo waxa ma jiraan uurna waa leedahay wuu iska furay maxaa la yeelaya taasina waa kula mido waxay leeyihin iyada qudheeda uurkaas dee ninka looma nisbayn karo mar haddaan loo nisbayn karayn ee uurkaana maxaan ku dhahdaa ha dhigto isagana ha ka caddad baxdo aduu markaa macnahaas u jeedaa oo ixtimaalka halkaasu ka duwaya waaye wuxuu idhi bal fii xamli wad'i shubhati waa kan kuusii caddeeye bale fii xamli wad'i shubhati shubho jimaaceed uurkiisii tastaqbilu way qaabilaysaadoo way gudagelaysaa haweenaydii ciddata almutalliqi kii furay ciddadiisii way gudagelaysaa bacda alwadci uurkaa shubhada ah markay dhigta kadib oo taa macnaha wuxuu jira waamtayn hadda sii horumarinaye haddii haweenaydii shubho loogu tegey ninbaa waxaa loo soo xareeyey habeenkii arooska oo naag loo meheriyey hore aanay isuba arag ninbaa midbaba loo soo galbiyo oo tiisigu isagu isaga haystaa hawshiisu iska maamusha waxaa soo baxday markaa dee arrintu inay naagtiisi baa naagtani ahayn naagtii loo guuriyey loo meheriyey baanay ahayn marka caynkaa tahay uurna meeshii waa yimi ile meeshii nikaxba ma jiree uurka caynkaasee shubada ku yimi waxa weeyaan waxay noqonaysaa maxaan ku dhaha dee inay ka markay way dhigaysaa oo waxay noqonaysaa markaa inay dee bacdal wadci uurkaa shubhada ah inay ka cadda tirsato markaa ninkeedii furay ile haddii maalan nin ay qabtay oo kale oo saas ay u dee nin kale ay lahayd waxay noqonaysaa kan dee shubhay ugu tagto uurkan dee waa uur shubhaa laakiin ninkeedii furay waa ka cadda tirsanaysa oo waxay noqonaysaa marka haddayda waatu aqraa tahayna dee saddex xayd bay sugaysaa haddayda waatu shuhuur tahayna saddex bilood bay tirsanaysaa وكذا في حمل الزنا وكذا waxaa kula mida fii xamli الzinaa uurkii zinada ahaa ayaa kula mid ah oo iyana waxay qaabilaysaa markay uurkaa zinada ay dhigto maxaan ku dhaha diba ku reeyey ninkeedii ayay ka cadi tirsanaysaa waase goorma waa in lam taxid haddaanay xaydin cala alxamli ay maca alxamli uurka maciisa waa haddaanay xaydin ee fa in xaadat hadday xaydo cala alxamli ay maca alxamli uurka maciisa hadday xaydo iyadoo uur la dhiig ka yimaado inqadat way go'aysaa ciddadeedii bialaaati adhaarin saddex duhri bay ku go'aysaa minhum min alxaydi ay ka daahirsato waxaa weeye haweenaydii waa zina meeshii timi markay zinadii timina waxaa weeyaan laba loo kala qaaday inay tahay mid dumarka qaar baa iyagoo uur la iskaba xaydha oo wax jiraan marka haddii ay meeshii zina timaaddo oo uurna uu jiro waxaa weeyaan oo ay dhiig iskaba heli jirtay iyadoo uurkeedaabaa iska leh uurkaa zinada iyadoo iska leh markay saddex dhiig hesho oo saddex bilood unbaa dee caadu bishay ka timaada qofka dumaree waa cala madhabi shaaficiya waxay leeyihiin marka waxa weye uurkeediiba iyadoo iska leh caddadbaxday way caddadbaxday oo haddii xaydka uu jiro waa caynka haddii se aanay xayd lahayn oo maxaan ku dhahdaa aan haddii ay xaydo waa caynkaasoo maca alxamli waxaa weeyaan markaa cadadbaxdo oo saddexdii maxaan ku dhahdaa dhiig ay tirsato haddii ba kuu ron yahay way caddadbaxday haddiise ay xaydo haddaanay xaydin buu lamtax haddaanay xaydin waa kula mid buulo macnaha waxa weeyaan waxay tirsanaysaa maxay saddexdii xaydka ahaa oo dee saddex bilood gudahooda iyo uurkii kadib markaasay dee ay daahir noqonaysaa markaasay caddadbaxaysa caddeeday dhammaanaysa laakiin hadday xaydo oo xaydku u yimaado uurka gudihiisa saddex bilood ayay ku daahir noqonaysaa saddex bilood uurkiiba ha wadatee uurkiiba ha wadatee mar haddii xayd jiro waxaa weeye saddex bilood markay xaydo oo dhiiggii ka yimaado way caddadbaxday oo macnaha waaba la guursan karaa iyadoo uurkii leh macnahaasu leeyi waxaaba kaloo aad mooddaa hadda madhabku inuu weliba kasii xoog badan yahay xataa haddaanay xaydin halkan kuma sheegine inay haddayba uurku uu zina yahay saddex bilood inay maxaan ku dhahdaa tirsanayso oo saddexdaa bilood marka la helo saddex bilood marka la helo oo haddaanay xayd lahayn waxaa weeyaan oo dawaatu ashuro kay noqonaysaa waxaa weeye markaana way caddadbaxdo iyadoo uur kali baa la meherin karaa iyadoo uur kali baa la meherin karaa macnahaasay leeyihiin laakiin qowlkaas waxaa weeyaan waa dee qowl madhabku uu qaba laakiin waa daciif oo khulaasadeeda waxay leeyihin haweeney iyadoo uur leh zinadii uur ku leh way iska bannaan tahay maxaan kule in la guursado oo zinadan baan muxtaram ahayn zinadan baan wax xurmaa lahayn macnahaasay odhanayaan laakiin sidaas saxiixa waxaa weeyaan inay uurkaa dhigto oo ay ka saafi noqoto haddaanay mar nin horeba lahayn uurkaa inay dhigto ayaa waajib ah markaasuunbay caddadbaxaysa owlaatu laxmaari ajaluhunna an yadacna xamlahunna aayaddu waa caynka kuwii uurka u saaxiibka ah waxa weeye inay dhigaan uurka taas baa caddadbaxoodii ah xadiidkii sabaaya awtaas rasuulka ka hadlayeyna laa tuuطa'u xaamilun xataa tuuda xataa tadaca walaa xaa'ilun xataa taxiida xaydatan la jimaaci maayo lama jimaaco haweenaydii uurka lahayd ilaa ay ilmihii dhigto kaasina waa daliil labaad xadiid kalaa jiro isagoo odhanaya maaragtay laa yasqi axadukum zarca hayrihi midkiin yaanu zarca nin kale yaanu waraabin oo macnaha dee uurkaa nin baa u yeelay in iyadoo uurle la guursado oo biyihii biyo kale laga dabageeyaa sharci maaha saas darteed baa masaladaas sidaa saxa waxa weeyaan haddii uur zini uu jiro waxaa la rabaa uurkaa inay dhigto markay uurkaa dhigto oo ay ka daahir noqoto hadday xaydkii markaa dhiiggii dee nifaas kama jiri mar hadday uurkii dhigto markaas kadib unbaa la guursan karaa oo kii ka zinaystay ma loo guurin karaa mise looma guurin karo hadduu toobad keen noqday oo toobadiisi ay sax tahay waxaa weeye culimmada waa bannaynayaan oo labada qofba ay toobad keeneen oo soo noqdeen marka waxaa weeye waa loo guri karaa marka wuxuuhi wakadaa waxaa kuula mid ah oo markaa dee sidii hore la mid ahoo ay qaabilaysaa ee tii la furay yacni sideedii oo kale oo ay qaabilaysaa wixii la odhan jiray ciddadii fii xamli zinaa tii maxaanku ay ku uraysatay zino in lam taxid haddii aanay xaydhin oo in lam taxid qaydkaasi markaa wuxuu yaallaa ta uurka zinada ah ahay caalxamli maca alxamli uurka maciisa aanay xaydhin waay fa in xaalad hadday xaydo caalxamli maca alxamli uurka maciisa hadday xaydo inqadat way go'aysaa bialaaثati adhaarin saddex tuhuri ayay ku go'aysaa minhu min alxaydi ay ka daahirsato ayay ku go'aysaa oo macnaha ciddadii laga sugayey lahaa uurka kadib ha tirsato hadday nin lahayd markaa hore ay go'aysaa kadibna uurkii baa raacaya wa aqalu muddati اlxamli xamliga iyo uurka muddada ugu yari sittatu ashhurin lix bilood weeye wa akaruhu xamliga inta ugu badanina arbacu siniina afar sannadood weeyaan halkan wuxuu ka hadlayaa marka uurkii uu dee weli hadalhaye uurkii haddii ay muddada ugu yari waa intee uurka muddada ugu yari waxaa weeye waa lix bilood oo binasi qowlihi tacaala wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahran yani ilaahay wuxuu leeyahay uurka iyo naaska gurintu waa isku soddon bilood marka inta naaska lagaa gurinaya haweenaydana sida naska aayadda kale sheegtay waa laba sannadood afar iyo labaatan bilood weeyaan wa fisaaluhu fii caamayn waa kaa la yidhi subxana wa tacaala marka afar iyo labaatan bilood marka soddon laga jaro maxaa soo hadhay lix baa soo hadhay lixdaasa waxay noqonayaan muddadii aqalulxayd agaruhu waa la isku khilaafsan yahay haalibkiisu waa sagaal bilood laakiin maxaa agar noqon karaa hadal badan baa ku jira laba sannadood afar sannadood xadba male lix sannadood dee horta wax dayli kuma iman aayadda kuma iman qur-aanka ka mida xadiidna kuma iman nas la ictimaado oo aqalulxamli tilmaamayaa ma jiro marka caynkaa ta dee qolo walba waxay u noqonaysaa caadadii oo imaam shaafici oo kale wuxuu leeyahay marka curfiga loo noqdo wixii uun dumar la ogaaday afar sannadood unbaa ugu badan uur inay sidi karaan laakiin taa waa lagu hayaa dad baa waxay leeyihin ka badan baa la helay afar sannadood wax ka badan kuwa uur leh coolos ku sita uun ilmahoodii marka aimada qaar waxay leeyihin waxba in la yidhaha xadkaasay leedahay ma maaha haddii qofkii dumar hayd matalan intay uur qaado uurkii